bsm اllahi الرحmn الرaحيm alxamdu لlh rb العaalamiin والصlaaة والسlاam عlى rasuuli الlah slى اllah عlyh وعlى آlih وصaxbih وsلم allahuma wafiqna min alaqwali واlأcmaali lima tuxibh وtarضى waxaa dersigeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda saddex iyo kontonaad ee suuraة الfurqan allah waxa u ihi subxaanه وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا الله حول سبحانه وهو ربي الذي الله وي مرج دري البحرين لبض بضود ربي واك دري ama maraja waa ka isdhexgeliyey albaxrayni labada badood haadaakani oo baddan ihi cadbun waa mid macaan kaasoo furaatun aada u macaan wa haadaakanna milxun waa dhanaan ujaajun oo qadhaadh ah wa jacala waxa uu yeelay rabbi baynahumaa ay bayna albaxrayn labada badood dhexdooda rabbi waxa uu yeelay waxaa looga jeedaa labada badood waa labadii biyood kuwii baddee dhanaanaa iyo kuwii webiyada ama togaga ama ceelasha iyo wixii la mid ah marka baxri aslulbaxri meel alla meeshii jeexanee biyo leh ayaa baxri la yidhaahdaa innaku bad waxaynu u naqaanaa uun taa biyaha dhanaan leh laakiin waxay ku dhacaysaa meel kasta oo waxa weeyaan jeexan oo biyo ku jiraan ama ha macaanaado ama ha dhanaanaadaan marka wajacala waxa uu yeelay rabbi baynahumaa labadaa badood dhexdooda waa biyihii macaanaa ee ceelasha iyo ilaha iyo waxa weeyaan meelaha durdurka ah iyo kuwii baddee dhanaanaaye labadaa dhexdooda alla wuxuu yeelay barsakhan teed kala teedayoo kala xijaabaya wa xijran iyo mancin maxjuuran la manciyey inay isu tallaabaan oo isdhex galaan wa huwa rabbi alladii allaha weeyi khalaqa abuuray min almaa'i biyaha xaggooda ka abuuray waa manidiiye basharaa bani aadam qof ama bashar bani aadam oo aadamiya alla ka abuuray fa jacalahu dabeed alla wuxuu ka yeelay aadamiga uu biyaha ka abuuray ama basharkaas wuxuu ka yeelay nasaban ay dawi nasabin kuwa u saaxiiba abtirsiin lagu abtirsanayo iyo nasab oo rag ah iyo wa sihraa wa dawaati sihrin iyo kuwa dumarahoo xidid u saaxiiba guurkooda lagu xididayo wa kaana rabbuka rabbigaa waxa uu ahaaday nebi moxamedow qadiirankii awood badanee wax walba awooda wayacbuduuna waxay caabudayaan min duuni illaah ilaahay sokadii waxay caabudayaan maa shay kaasoo laa yanfacuhum aan anfacaynon waxba u tarayn hadday caabudaan walaa yaduruhum aan dhibaataynayn oon waxba yeelayn hadday cibaadadooda iskaga tagaanna wa kaana waxa uu ahaaday alkaafiru kii gaalka ahaa dahiiran mid gacan siinaya ay muciinan lishaytaani mid shaydaanka kaalmaynaya oo gacan siinayaa gaalku ahaaday oo calaa rabbi ay calaa macsiyati rabbi rabbigii caasiyadda la caasiyayo ayaa shaydaanka uu gacan ku siinayaa gaalku wamaa arsalnaaka kumaanaan soo dirin nebi moxamedow ilaa mubashiran ay ilaa xaala kownika mubashiran xaal aad tahay mid bushaaraynaya mooye wax kale kumaanaan dirin wanadiiran wa xaala kownika nadiiraa iyo xaal aad tahay mid dadka u digaya mooye wax kale kuumaanaan soo dirin qul waxaad ku tidhaha nebi allow maa as'alikum idin weydiisan maayo calayhi ay calaa tabliigi risaala risaalada gaadhsiintaan idinsoo gaadhsiinayo idinku weydiisan maayo oo calayhi damiirku wuxuu u noqonayaa risaalada laga fahmay arsalnaakada hore wamaa arsalnaakada yacni risaalada laga fahmayo damiirka u celi qul waxaad tidhaha nebi allow maa as'alukum idinku weydiisan maayo calayhi ay calaa tabliigi arisaala risaalada gaadhsiintaan idinsoo gaadhsiinayo min ajrin wax mushqaayada ilaa man shaaa ilaaduna waa istitna munqaticoo bimacnaa laakin ah laakiin ha yeeshee man shaaa ruuxa doona an yatakhida inuu yeesho ilaa rabbihi rabbigii xaggiisa uu yeesho sabiilan waddo uu ku gaadho raalli ahaanshihiisa dee falyafcal ha sameeyo yacnii qofka doona inuu samaysto waddo uu rabbigii ku raaligeliyo dee ha samaysto oo hor ilaahay wax u bixiyo oo sakadii waajibka ahayd iyo sadaqadii sunnada ahayd iyo infaaq fii sabiili illaahi ha sameeyo macnaha qofkii hor ilaahay wax u bixinaya mooyaane anigu nin aan wax ka rabo oo aan leeyahay dacwadda mushqaayad iga sii ma jiro alla waxau ihi watawakal tala saara nebi moxamedow iyo ruux kastooo mu'mina oo nebiga ku dayanayo cala alxayi allaha nool korkiisa tala saaro alladii allaha nool oo laa yamuutu aan dhimanayn wasabbix nasah nebi moxamedow oo rabbigaa xumaan iyo nuqsaan oo dhan u diid bixamdi ay mutalabbisan bixamdi adoo ilaahay mahadniqiisa ku dheehan oo mahadinaya wa kafaa waxa ku filan bihi ay billaahi alla ayaa ku filan khabiiran mid xogogaalu oo og bidunuubi cibaadi addoommadiisa dembiyadooda og oo bidunuubida khabiiranta dambe ku tacalluja alladii allaha weeyaan rabbi khalaqa abuuray alsamaawaati samooyinka iyo walarda arladaba abuuray iyo wamaa baynahumaa waxa labadooda u dhaxeeyaba fii sittati ayaamin maalmo lixa ayuu rabbi ku abuuray humma istawaa dabeed wuxuu ka kor noqday cala alcarshi carshigiisa ayuu ka kor noqdo oo ka sarreeyey alraxmaanu ay huwa rabbiga sidaa wax u abuuray alraxmaanu waa allaha naxariistiisu ay ballaadhan tahay efas'al weydii khabiiran mid xogogaalu oo og bihi ay bilcarshi carshigaa raxmaanka iyo sifaadka rabbi iyo sida alla wuxu abuuray mid xogogaalu oo og oo aqoon u leh weydii oo warkiisa qaado waana rabbi ka oge xogogaalka u ah marka sida aysarku u maray markaynu marro waa fas'al khabiiran bicarshi araxmaan yunabi'uka fa inahu cadiim waxaad weydiisaa arrinka carshiga mid og waayo waa weyn yahay ka og xaqiiqadiisuna waa rabbi subxaanahu wa tacaala ama fas'al weydii bihi ay canhu yacni carshigaa iyo sifaadka alleh iyo abuurista iyo arrimahaasoo dhan waxaad weydiisaa khabiiraa mid ogoo xoogaalu ah waa rabbi subxaanahu wa tacaala waxaa kaloo culimmada qaarkood yidhaahdeen ba'dani waa sila ama tawkiidba oo macnuhu waxa uu noqonayaa fas'alhu arrinkaa weydiye carshiga iyo umuurta kaleba khabiiran ilaah xogogaalu ah oo og arrinkaas xaqiiqadiisa wa idaa qiila marka lagu yidhaahdo lahum iyaga usjuduu sujuuda lilraxmaani ilaaha naxariista ballaadhan ee raxmaankaa u sujuuda marka la yidhaahdo qaaluu waxay odhanayaan wamaa muxuu yahay alraxmaanu oo raxmaanku waa maxay anasjudu ma waxaan u sujuudnaa limaa ta'murunaa ay liajli amrik marka maada masteriya laga dhigo ma amarkaad aduuna amraysa dartii baan u sujuudnaa haddii maada bimacnaa man laga dhigana anasjudu limaa ta'murunaa ay liman ta'murunaa maka aadna amrayso u sujuuda ee raxmaanka aad ku tilmaamayso makaasaanu u sujuudnaa wazaadahum waxa uu u kordhiyey nimankan mushrikiinta ah qowlkaa lagu yidhi usjuduu oo faacilka ku asturan damiirka ku asturan zaadadee huwa ee faacilka zaada ah qowlka qiilo laga fahmay u celi marka wazaada wuxuu u kordhiyey huwa qowlkaa la yidhi sujuuda hum iyaga wuxuu u kordhiyey nufuuran didmo ay ka sii didaan diinta iyo tawxiidka tabaaraka waxa weynaaday ama sarreeyey ama khayrkiisuba u batay alladii allaha jacala yeelay fi samaa'i samada dhexdeeda buruujaa xidiga waaweyn yeelay oo wa jacala yeelay fiihaa samada dhexdeeda siraajan faynuuskaa ifaya waa cadeedda e cadeedda yeelay iyo wa qamaran dayax dayaxaasoo muniiran wax iftiiminaya habeenkii oo isaguna ifaya waxna iftiiminaya wa huwa rabbi alladii waa allaha jacala yeelay alleyla habeenka ka yeelay iyo wannahaara maalintaba ka yeelay khilfa kuwo isweydaaranaya oo istaba maraya oo kolba mid u soo marayo kullun yakhlufu alaakhar mid walba ka kale uu soo weydaaranayo waxaa looga yeelay habeenkiiyo maalintaa isweydaaranaya liman mid ayaa loo yeelay kaasoo araada doona an yadakara inuu waantoobo oo allihii uu xasuustuu ateeco aw araada ama doona shukuuran mahadin allihiisa uu mahadnaqo ruuxii inuu cibaadaysto doonaya ayaa habeenkiiyo maalinta isweydaaranaya loo yeelay ilan cibaadadu dee habeenkiiyo maalintii dhexdoodunbay dhacdaaye alla waxau ihi wacibaadu araxmaan ilaaha naxariista ballaadhan addoommadiisu alladiina waa kuwa yamshuuna soconaya cala al ardi arlada korkeeda soconaya hawnaa xaal ay xasiloon yihiin oo deganaansho iyo xasiloonaan ay ku sugan yihiin waidaa khaatabahum marka ay la hadlaan aljaahiluuna wax magarataduna qaaluu waxay ku odhanayaan salaaman nabaday yacni hadal nabadgelyo oo dhibkooda iyo xumaantooda ay kaga badbaadayaan ayay ku odhanayaan oo waa salaamulmutaaraka ama salaamun calaykum nabadgelyo ayay ku odhanayaan waaladiina waa kuwa cibaaduraxmaan yabiituuna baryaya sujadan xaala ayhiin kuwa sujuudsan wa qiyaaman iyo xaala ayhiin kuwa taagan oo lirabbihim rabbigood u sujuudsan oo u taagan waaladiina waa kuwa yaquuluuna odhanaya rabbanaa rabbigayow isrif naga leexi cannaa annaga cadaaba jahannama jahannama cadaabkeeda allahyow naga leexi inna cadaabahaa jahannama cadaabkeedu kaana waxau ahaaday qaraaman ay laasiman mid saaxiibkiisa ku dheggan oon dhinacna u dhaafayn macnaha mid laasimaya oo marnaba aan ka foqayn ama aan laga goynayn innahaa jahannami saa'at way xumaatay hiya jahannamo ayaa xumaatay mustaqaran ay maxalla istiqraarin xagga makaanu sugnaanshaha wa muqaaman ay wa maxalla aliqaama xagga makaanu nagaadiga yacni meel lagu sugnaado amase lagu nagaado waxaa uga xumaatay jahannamo ciyaadan billaah innahaa jahannami saa'at way xumaatay hiya jahannami waa xumaatay mustaqaran xagga makaanu sugnaanshaha meel lagu sugnaado iyadaa ugu xun wa muqaaman iyo xagga makaanu nagaanshaha meel lagu nagaado iyadaa ugu xun waaladiina waa kuwa cibaaduraxmaan idaa anfaquu markay wax bixiyaan lam yusrifuu aan xadgudbayn oo walam yaqturuu aan kuna cidhiidhiyayn nafaqada oo wa kaana uu ahaaday huwa infaaqa ay wax bixinayaan oo damiirka isamka inaadee ku asturan waxaad u celisaa infaaqa laga fahmay anfaqooda ee masdarka ah oo wa kaana uu ahaaday huwa infaaqoodu qawaaman ay wasatan mid u dhaxeeya bayna dalik ay bayna alisraafi waaliqtaar xadgudubka iyo cidhiidhinta mid u dhaxeeya oo dhexdhexaad ah oon laguna xadgudbayn oon dee xoolihii la baytimaalinayn oon la daadaadinayn laguna cidhiidhiyeyn laakiin dadka xaqooda ku filan la siinayo waaladiina waa kuwa laa yadcuuna aan caabudayn maca allaahi ilaahay la jirkiisa ilaahan macbuud macbuudkaasoo aakhara kale oo walaa yaqtuluuna aan dilayn annafsa naftii aan dilayn allatii naftaasoo xarama allaahu alla u xarimay ay qatlahaa dilkeeda alla u xarimay ilaa bilxaqi ay ilaa an yuqtala bilxaqi xaq in lagu dilo oo lagu gooyo mooyaane oo walaa yasnuuna aan sinaysanayn waman axadka yafcal sameeya daalika madkuurkaa lasoo sheegay oo macnaha dilkaas iyo shirkigaas iyo sinadaa ruuxa sameeya saddexdaa arrimood yalqa waxa uu la kulmayaa ahaaman ay cuquubatan shadiida cuquubad daran oo abaalkii dembiga ka dhashay ah ayaa qofkaasi ku dhacaysa uu la kulmayaa yudaacaf waxaad ka beddeshaa yalqada ruuxa sidaa sameeyaa yalqa wuxuu la kulmayaa ahaaman cuquuba yudaacaf ka bedel waxa loo libin laabayaa lahu isaga alcadaabu cadaabkaa loo libin laabayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaame wayakhlud waxaanu ku waarayaa fiihi cadaabkaa dhexdiisa muhaanan xaaluu yahay mid la duleeyey ilaa man mid mooyaane oon isagu cuquubadaa iyo cadaabkaasi ku dhacayn oo ka badbaadaya kaasoo taaba toobadkeena huwa manku oo wa aamana rumeeya oo wa camila sameeya camalan camal camalkaas oo saalixan wanaagsan fa ulaa'ika kuwaasi yubadilu llaahu inta badan qur-aanka wa camilu saalixaat yacni wasfigaa mawsuufkiisa ama nactigaa mancuudkiisa waa la xadfaa oo wa camilu saalixaat ay alacmaal asaalixaat laakiin halkan dee nactigii iyo mancuudkiiba waa la sheegay marka waxaad garanaysaa kuwa kalena dee mancuudku inuu maxduufkayo loo soo qadarayo oo wasfiga saalix waxaa lagu tilmaamayaa waa camalka maxduufka ah halkanse waa madkuur oo maxduuf maaha waa la sheegay oo wa camila sameeya camalan camal sameeya camalkaas oo saalixan wanaagsan fa ulaa'ika kuwaasi yubadilu allaahu ilaahay waxa uu ku bedelayaa sayi'aatihim xumaanahoodii xasanaatin wanaagii ayuu ugu bedelayaa wa kaana allaahu alla wuxuu ahaada yahayna ahaana doonaa waa istimraar iyo dawaam wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday gafuuran mid dembi dhaafis badan raxiiman oo addoommadiisa u naxariista waman axadka taaba toobadkeena oo wa camila sameeya saalixan ay camalan saalixan halkan oo kale wataa saalixan waa wasfi mawsuufkiisii maxduuf yahay oo saalixan maxaa lagu tilmaamayaa dee camalka meesha ka xadfan wa camila camalan saalixan tii aayadda hore lagu sheegay tan waa ka maxduuf qur-aankana saasay u badan tahay wa camilu saalixaat oo dee camal mawsuufka lama sheego lakiin waa loo soo qadaraya marka waman axadka taaba toobadkeenoo wa camila camal fala ay camalan camal camal sameeya camalkaas oo saalixan wanaagsan fa innahu axadkaasi yatuubu waxa uu noqonayaa ila allahi ilaahay xaggiisa mataaban noqosho waaladiina kuwii weeyaan cibaadu araxmaan laa yashhaduuna aan xaadirayn azuura beenta iyo baatilka marka waa calaa xadfi mudaaf oo ay maxaala zuuri meelaha beenta iyo baatilka lagu hayo ama mawaadica zuuri beenta iyo baatilka goobaha lagu hayo maxaadiraan inay sameeyaan hadalkeeda baddaa ama waa marka laga dhigo yashhaduuna min ashuhuud oo xuduurkii ah min ashahaada haddii laga dhigana waa shahaadatu zuuro iyaduna waa calaa xadfi mudaaf mudaaf baa loo soo qadarayaa waaladiina waa kuwa laa yashhaduuna aan ka markhaati kacayn azuura ay shahaadata zuur markhaatiga beenta ah waa kuwa aan ka markhaati kacinan furin waidaa maruu markay soo maraanna bilaqwi hadalka maalaayacniga ah ee iska dhacdhaceen faa'iide adduunye mid aakhiratoona lahayn laqwigaasi markay soo maraanna maruu way maraan kiraaman xaalayin kuwa wanaagsan oo sharaf la oo waxa aan ku baydhayn ama maruu way maraan kiraaman ay mukrimiina sida maxaasinu ta'wiilku uu ku qadarayo kiraaman waa bimacnaa mukrimiina oo maruu waxay maraan kiraaman ay mukrimiina iyagoo nafahooda ka sharfaya waxaa inay ku baydhaan oy wax ka dayaan ama ay la fadhiistaan iyo waaladiina waa kuwa cibaadu raxmaan idaa dukiruu marka lagu waaniyo biaayaati rabbihim rabbigooda aayaadkiisa lam yakhiruu aan ku dhicin calayhaa aayaadka korkooda summan xaala ayihiin kuwa dhagala wa cumyaanan iyo xaala ayihiin kuwa indhala waa kuwa marka aayaadka rabbi la xasuusiyee lagu waaniyo aan ku dul dhicin iyagoo dhagala oo indhala waaladiina waa kuwa yaquuluuna odhanaya rabbanaa rabbigayow hablanaa nasii min aswaajinaa haweenkayaga xaggooda waxaad naga siisaa iyo wa duriyaatinaa ubadkayaga xaggooda allahayow waxaad naga siisaa qurata acyunin indhaqabowsi kuwa lagu indhaqabowsado allahayow nagu arsaaq oo wajcalnaa allahayow naga yeel lilmuttaqiina kuwa alla ka baqa waxaad nooga yeeshaa imaaman ay a'immatan yuqtadaa bihim fi lkhayr kuwa khayrkiiyo wanaagga lagaga daydo oo imaaman mufrad baa la cabiray jamac baana loo jeedaa waa bimacna ala'imma waana man yuqtadaa bihim fi lkhayr kuwa khayrka hogaanka u ah ee lagaga dayda ee tusaalaha ku ah alla waxa uu ihi ulaa'ika yujzawna haddaba ulaa'ika waxay ku dhacaysaa addoommada waxaasoo tilmaama oo dhan ku toosnaaday marka ulaa'ik cibaaduraxmaankii la sifeeyey oo dhan ayay u wada noqonaysaa macnuhuna waxa weeye ulaa'ik ay ilmuttasifuuna bimaa dukira min sifaati cibaadi araxmaan kuwa ku sifoobay wixii lasoo sheegay oo tilmaamihii cibaaduraxmaan ah kuwa ku sifoobee laga helay yujzawna kuwa waxaa lagu abaalmarinayaa algurfata guryo dhaadheer ama manaasil iyo darajooyin sare maxaa loogu abaal marinayaa bimaa sabaruu maadu waa masariye eh ay bisababi sabrihim sabirkay sabreen sababtiisa ayaa guryaha dhaadheer ee janno loogu abaalmarinayaa wa yulaqawna waxaana lagula kulminayaa fiihaa guryaha dhaadheer dhexdooda oo jannada dhexdeeda ah waxaa lagula kulminayaa taxiyatan salaan iyo wa salaaman nabadgelyo waa cadfu tafsiir uuno taxiye iyo salaam labaduba waa badbaado iyo nabadgelyo oo waa salaan uun macnaha salaam baa lagula kulminayaa oo iyaga ayaa isa salaamaya oo malaa'igta ayaa salaamaysa oo rabbi ayaa salaamaya oo badbaado iyo nabadgelyo korkooda yeelaya khaalidiina xaala yihiin kuwa ku waaraya fiihaa jannooyinka iyo guryaha dhaadheer dhexdooda iyagoo ku waaraya xasunad way wanaagsanaatay hiya yacni gurafkaas iyo guryaha dhaadheer ee janno way wanaagsanaadeen mustaqaran xagga makaanu sugnaanshaha iyo wa muqaaman xagga makaanu nagaandiga yacni meel lagu sugnaado iyo meel lagu nagaado waxa ugu wanaagsanaaday guryaha dhaadheer oo waxay kasoo horjeedaa innahaa saacad mustaqaran wa muqaaman halkay naartu ka tahay meel lagu sugnaado oo lagu nagaado halka ugu xun ayaa jannana ka tahay meel lagu sugnaado lagu nagaado halka ugu wanaagsan waa iska soo horjeedaan qul waxaad haddaba ku tidhi annabi allow maa yacbaw idiin aabba yeeli maayo bikum idinka rabbii rabbigay oo dan iyo muraad idinkama leh ama maa yacba'u bikum muxuu idinku aaba yeelayaa rabbii rabbigay haddii istifaam laga dhigo qul waxaad ku tidhi annabi allow maa yacba'u idiinma aaba yeelayo bikum idinka rabbii rabbigay lowlaa ducaa'ukum yeedhistiinna uu tawxiid idinku yeedhaya haddaanay jiri lahayn marka waxaynu ka dhignay waa min baabi idaafati almasdari ilaa mafcuulihi ilain kuwa loo yeedhayaa waa kum kaafulkhitaabka kuwa loo yeedhaya mafcuulkii marka lowlaa ducaa'ukum yeedhistiinna alla uu idinka idin yeedhayo kumta weeyaan kuwa loo yeedhayaaye ee tawxiidka iyo iimaanka uu idinku baaqayo taasi haddaanay jiri lahayn muxuu idinku falayaa idiin aaba yeeli maayo macnaha qiimo waxa lagu yeeshaa dee waa iimaanka iyo tawxiidka ama maa yacba'u bikum rabbii rabbigay idiin aaba yeeli maayo lowlaa ducaa'ukum haddaanay jiri lahayn baryadiinna idinku alle aad baryaysaan markaana waa min idaafati almasdari ilaa faacilihi ilan kumtu iyaga weeyaan kuwa wax baraya yacni baryaya ee dacwada ama ducadu kuway ka soo fulaysaa waa iyaga marka faacilu ducaa waa kum marka lowlaa ducaa'ukum baryadaad ilaahay baryasaan marka dhibaata idinku dhacdo ee dabadi idin ajiibaya uu idinka faydayo taasi haddaanay jiri lahayn muxuu ilaahay idinku falayaa ama lowlaa ducaa'ukum ay cibaadatukum cibaadadaad ilaahay caabudaysaan haddaanay jiri lahayn ilaahay idiin aaba yeeli maayo yacni waxaad qiima iyo karaamo ku leedihiin dee cibaadatukum iyaah cibaadadaad alla caabudaysaan allah waxau ihi faqad kadabtum xaqiiqa ahaan waa beeniseen alle iyo rasuulkiisiiba fa sawfa yakuunu wuxuu ahaan doonaa cadaabka beenintaa ka dhashaa lisaaman ay laaziman mid idinku dheggan oo laazima oon marnaba aan idinka fuqayn oo joogto ah oon marnaba laydinka jaray marka lisaamanna waa masder bimacna smi lfaacil oo ay laaziman ama mulaaziman damiirka yakuunu ku jiraana wuxuu u noqonayaa cadaabka laga fahmay kadabtumta oo markii la yidhi faqad kadabtum waad beeniseen halkaasaa laga fahmay beenintaa waxa ka dhalanaya oo cadaab ah marka fasawfa yakuunu huwa cadaabka halkaa laga fahmay beenintu wuxuu noqon doonaa lisaaman mid laazimoon marna idinka fuqay ama fasawfa yakuunu takdiibku haddii loo celiyo masdarka kadabadana waxay noqonaysaa calaa xadfi mudaaf oo fasawfa yakuunu wuxuu ahaan doonaa huwa takdiibku ay jazaau takdiibi beenintaa beeniseen abaalmarinta ka dhalataa oo cadaabkii wuxuu noqon doonaa lisaaman ay laaziman mid laazim idinku ah oon marnaba idinka fuqayno si joogto ah laydinku ciqaabo haadihi alaayaat ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay tatimatu bacdi madaahiri nicami illahi wa qudratihi fi lkown wa mowqifi lmushrikiina min dalik waxay aayaadkani sii dhammaystirayaan oo ilaahay uu ku tilmaamay muuqaalada waaweyn ee tilmaamaya nicmooyinka ilaahay addoommadiisa ku kalladaystay nicmooyinkaas oo astaan iyo calaamad u ah ilaahay weynidiisa iyo waaxidnimadiisa iyo nimanka gaaladii mowqifka ay iska taageen nicamkaas iyo sida aanay rabbi ugu rumayn ee ay uga gaaloobeen ee ay nicmadaas u garan waayeen ilaahay nicmada ugu horraysa uu tusaalaha u soo qaatay uu tilmaamay waxa weeye nicmatulbixaar nicmada badaha sidaynu soo tilmaannay bad luqada carabiga waxaa la yidhaha baxri waa meel kastoo jeexan oo biyo badani ay fadhiyaan baxri baa la yidhaha luqatan marka ilaahay markuu tilmaamayo albaxrayni labada badood waxaa loo jeedaa un labadii biyoode midna uu dhanaanaa midna uu macaanaayo dee biyaha dhanaanna waa biyaha aynu inaku badaha u naqaanee macruufkae dee kalluunka iyo waxa lamidkii ay ku dhex nool yihiin biyaha macaanna waxaa looga jeedaa biyoyowgii kale ee haraha ama meelaha isha ah ama togaga ku jira ee macaanka ahaa ee lagu intifaacaye dee la cabayey ee wax lagu beeranayey ee la manaafacaadsanayey marka alla wuxuu tilmaamo uu yidhi wa huwa aladii maraja albaxrayni ilaahay labadaa badood waa baddii biyaha dhanaan lahayd ee macruufka ahayd iyo baddii looga jeeday biyaha kale macaan ee togaga iyo ilaha iyo meelaha kale ku sugan eh labadaa badood ilaahay waa diray oo waa sii daayey marka alla wuxuu tilmaamay badaha ilaahay uu sii daaye mid walba majaraheedii iyo meesheedii ay marayso ku qadhaadhiyo ku macaanba wuu kala tilmaamo haadaa cadbun furaat wuxuu yidhi baddaas biyaheedu waa macaan aada weliba u macaan waa togagii iyo durdurkii iyo ilihii iyo wixii la midka ahaa wa haadaa milxun ujaaj kanna waa dhanaan weliba qadhaadh ah waa biyihii badda alla wuxuu tilmaamo uu yidhi wa jacala baynahumaa barzakhan wa xijran maxjuura labadaa badood biyahoodii ilaahay wuxuu dhex dhigay teed iyo mancin uu kala manciyo midna ka kale aanu u soo gudbay waxay culimmadu ku tilmaameen xaajiskaas inuu xisi yahay mid la arkayaba oo dee maxsuus ah iyo inuu macnawi yahay labadaba waa lagu tilmaamay marka lagu fasiro waa xaajis xisi oo la arkayo waxaa loo jeedaa dee badaha iyo berriga waxa u dhaxeeya iyo meelaha biyaha macaan leh dee dhul bannaan oo angegan oon biyo lahayn waa xaajis la arkayo marka waxaa looga jeedaa barsakhaas waa dhulka angegan ee kala teedaya ama u kala dhaxeeya badaha aynu naqaano iyo biyaha kale macaanaynu ku intifaacno dhulka berriga ee bannaanka ee dee aan biyaha lahayn ee u dhaxeeya ayaa xaajiska looga jeedaa kaa marka lagu fasiro dee waa xisi oo wax la arki karayo oo maxsuus ah oo indhaha aynu ku arkayno culimada qaarna waxay yidhahdeen maya barsakhani waa mid macnawi oon la arkayn oo biqudrat illaah ilaahay baa awooddiisa ku kala teeday oo ku kala hayo oo midna ka kale ku xadgudbi maayo oo waxay yidhahdeen meelaha qaarkood badaha iyo togagu way isaga darsamaan oo way iska soo gaadhaan marka webigii oo siduu u socdo halkan badda kaga darsamay iyo biyihii badda oo halkan waxa weeyaan taagan oo labadii biyood ayse soo gaadheen ayaa haddana waxay culimmadu yidhaahdeen biqudrati iljabbaar waxa weeyaan biyaha macaan iyo biyaha dhanaan midna ka kale ku xadgudbi maayo oo kuwan macaan macaankoodu dhanaankaa u gudbi maayo oo bedeli maayo kuwa dhanaanna dhanaankooda iyo qadhaadhkoodu macaanka usoo gudbi maayo oo bedeli maayo mid walba waxa weeyaan halkiisa ayaa raadkiisa iyo dhadhankiisa iyo sifaadkiisa ay ku sugan yihiin oo isku tallaabi maayaan waaba isa soo gaadheena maxaa kala haya waa xaajis macnawi aho ilaahay og yaho waa biqudrat illaah waa awoodda ilaahay marka waxay kaa tusaale uga dhigan culimmadu meelaha ay iska soo gaadhaan biyaha badaha iyo togagu ilaahay baa kala mancinayo haddana midna ka kale ku xadgudbi maayo ilaa culimmada qaarkood ay yidhaahdeen yacni rag baa tijaabiyo meelaha ay iska soo galaan labada gacmood taana biyihii macaanaa ku darsaday taana kuwii dhanaana midna midka kale aanu ku xadgudbay ilaahayna tabaaraka wa tacaala waxa uu yidhi wajacala bayna albaxrayni xaajiza ay ilaahum maca allah bal aktaruhum laa yaclamuun ilaahay waxa uu yeelay labada badood dhexdooda xaajis iyo teed kala ilaalinaya ma macbuud la caabudo xaqa ayaa ilaahay la jirkiisa ahaaday waa maya mid xaq lagu caabudoon alla ahayni ma jiro laakiin agarkoodu garan maayaan oo cilmi la-aan baa haysa waxaa kaloo rabbi yidhi maraja albaxrayni yaltaqiyaani baynahumaa barzakhun laa yabqiyaan ilaahay labada badood waa diray ama wuu isdhexgeliyo dee waa meelahay iska soo gaadhayaan waanay kulmayaan waxaana u dhaxeeya teed iskuna xadgudbi maayaan oo midna ka kale u tallaabi maayo oo u gudbi maayo marka marka la yidhaha wahuwa aladii maraja albaxrayni ay ikhtalata ka isku dhex khaldee isdhexgeliyey waxaa looga jeedaa meelaha iska soo gaadhaan haddana waa la kala teedayaa oo midna ka kale sifaadkiisa ku xadgudbi maayo tafsiirka kalena waa bimacnaa arsala ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa kaloo uu tilmaamay whuwa aladii khalaqa min almaai bashara fajacalahu nasaba wasihraa wa kaana rabuka qadiira ilaahay awoodihiisa waaweyn waxaa ka mid ah biyaha yaree daciifkaee manida ee aynu garanayno ayaa ilaahay bani aadamka la karaameeyeynu arkayno uu ka abuuray waxaanu bani aadamkii ka yeelay nasaban wa sihraa xidid iyo xigaal oo waxay ka dhigantahay ay dakara wa unhaa lab iyo dhadig waayo waxaa lagu abtirsadaa waa ragga waa nasaban waxaa lagu wada xididaana waa dumarka waa wasihran ilaahayna waa mid awood badan awooddiisa badanna waxaba astaan iyo calaamad u ah biyo keliya ayuu labada nooc ka wada abuuray biyihii waa isku mid haddana iyagoo biyo keliya ah ayaa nasaban wasihran lab iyo dhadigba uu ka khalqay oo jamalku waxa uu futuuxaatulilaahiyaha kusoo naqlinaya u odhanayaa wajacalahu fajacalahu nasaban wa sihraa ay qasamahu qismayn waxa uu qaybiyey basharkii laba qaybood dhawii nasabin ay dukuuran yunsabu ilayhi kuwa nasab u saaxiibahoo ah rag lagu abtirsanayo wa dawaati sihrin ay inaathan yusaaharu bihinna iyo kuwa xidid u saaxiibahoo ah dumar lagu xididaayo markaa nasaban wa sihra ilaahay awooddiisa waxaa ka mid ah biyihii keliyahaa ee isku midka ahaa ayaa xidid iyo xigaal labadaba uu ka abuuray kuwa lagu abtirsado oo raggii ah iyo kuwa lagu xidido oo dumarkii ah wa yacbuduuna min duuni illaahi maa laa yanfacuhum walaa yaduruhum wa kaana alkaafiru calaa rabbihi dahiira waa mowqifu lmushrikiina min tilka alaayaat mowqifka liitee gaala ay ka qaadatay madaahirta iyo muuqaaladaa waaweyn ee ilaahay waaxidnimadiisa iyo weynidiisa tusinaysa maxay ka qaateen oo mowqifkoodu noqday in ilaahay sokadii ay caabudaan waxaan dhib iyo dheeftoona u lahayn waxaan hadday caabudaanna aan dheef iyo wanaag aan siin karin hadday iska daayaanna aan waxba yeeli karin wa kaana alkaafiru calaa rabbihi dahiira allah waxau ihi gaalku wuxuu ahaaday mid shaydaanka ku gacan siinaya macsiyada iyo cadaawadda rabbi ayuu gaalku shaydaanka ku gacan siinaya waayo gaal iyo shaydaan dee waa isku xisbiyo isku urur dabeed alla waxa uhi qul maa asalukum calayhi min ajrin ilaa man shaaa an yattakhida ilaa rabbihi sabiila waxaad ku tidhaha nebi allow anigu risaaladan idin soo gaadhsiinayo mushqaayad idinku weydiisan maayo adduunna idinkagama rabo laakiin qofka doona ilaahay xaggiisa wadda uu ridaha rabbi ku gaadho inuu samaystaa ha samaysto oo wixii xoole bixinteeda lagu waajibiyey iyo wixii sunna u ahaa labadaba dee ha sameeyo hadday sakadii waajibka ahayd tahay iyo hadday tahay sadaqadii sunnada ahaydba marka ilaahay waxa uu tilmaamo uu yidhi nebi maxamedow dadka u sheeg inaan rasuulku dacwada iyo waxyiga wax mushqaayad iyo adduunye aanu kaga rabin culimmadu halkan waxay kaga hadlaan mas'ale ah wixii qurbe iyo cibaado iyo dacwo ah mushqaayad ma lagu qaadan karaa oo qur-aan dhigistii iyo cilmigii iyo dacwaddii iyo imaamadii iyo aadaankii yacni alqurab waxyaabaha quraba qurubaadka ah miyaa mushqaayad lagu qaadan karaa waana masale khilaafiyo culimmada ay ku kala duwan yihiin oo ahlulcilmiga qaarna ay banneeyeen qaarna ay diideen oo ay manciyeen gaar ahaan mas'alada tacliimta ku saabsan barista qur-aanka jumhuur ulculamaa sida imaamu maalik iyo shaafici iyo kayrkoodba iyagu waxay ku tageen inay bannaan tahay akhdu lujrati calaa tacliimi alqur'aan iyagoo xadiidka ibnu cabaas bilbukhaari daliishanaya inaa xaqa maa akhadtum calayhi ajran kitaab ullah waxaad mushqaayad ku qaadataan waxa ugu mudan ilahay kitaabkiisa culimmada qaarkoodna waxay xadiidkan ku gaar yeeleen sababulwuruudka uu ku yimidoo mas'aladii ruqyadii iyo taxliishii saxaabadii safarka ahayd ama socotada ahayd ee qoladii ay martiyeen ay marti gelin weyday ninkii sayidkooda ahay la qaniinay markay ku tufeen ee uu bogsaday mushqaayadii ay ka qaateen ee nebiga markay u yimaadeen ay weydiiyeen uu ku yidhi inaa xaqa maa akhadtum calayhi ajran kitaab ullah yacni masaladaa ruqyada ee dabiibka iyo daweynta ayay culimmada qaarna ku gaar yeeleen imaamu shinqiidina labada qowlba wuu dhexdhexaysto waxa uu yidhi asal ahaan markaan baahi iyo daruura anay jirin loo qabo in wax lagu qaato in wax lagu qaataa ma banaana oo dacwadii iyo dadka khayrka loo sheegayo iyo tacliintii iyo qur'aankii waa inaan waxba lagu qaado laakiin waxau yidhi haddii dan iyo daruura timaado cid kafayso oo baahidaa buuxisana la waayo way u bannaantay inay wax ku qaataan waana xaalka maanta dee madaarista iyo macaahidda iyo dadka wax dhiga waxa weeyaan dee macallinka qur-aanka dhigaya maanta dowladina wax ma siiso hay-adina wax ma siiso baahina wuu u qabaa intaad u baahantayba wuu u baahan yahay marka dee qur-aankii uu dhigayey haddaan wax laga siin dee qur-aankii wuu iskaga tegiyo wuu shaqo tegi qur-aankiina wuu dayacmi dad fara badan oo maanta qur-aankiibaa lacag laga dhigay meelaha kay dhidhaahdana xaqiiqadu waxay tahay iyagu diin iyo iyo dacwad uma danaynayaane waa dad aad ka dareemi kartaba inay diinta la dagaalansan yihin oo ay diidan yihiin waayo dee maadiga iyo waxyaabahan qiimaha lahayn boqolaalka dollar ee laga qaadayo ma soo hadal qaadaan laakiin tobanka dollar ee macallin qur-aanka subaxa ilaa galabtii dhawaaqaya fiiga yaree la siiyo waxay u soo hadal qaadaan dee waa qof aan dacwaddii iyo khayrka socda aan jeclayn oon raalli ka ahayn marka dee waxa uu kusoo gabanayaa diintiibaa lacag laga dhigay marka waxa weeyaan khulaasadu waxa weeyaan masaladaas mar haddii baahi jirto wax u buuxinayaana aanu jirin waxa weeyaan dee maanta macalinka qur-aanku inuu tacliintii wax ku qaato arrin jaa-isa weeye oo xataa labada qowlba xataa qolada mancinaysa dee cinda daruura way banaynayaan mar haddii aan cid u kafeynaysa aanay jirin marka labada qowlba marka la eego maanta xaalka macalinka wax dhigayaa wax u diidi karaa ma jiro waxaa kaloo ilaahay tabaaraka wa tacaala ku tilmaamay fii hadihi alaayaat wtwkl clى alxayi aladi laa yamuutu wasabix bxamdihi wakafaa bihi bidunuubi cibaadihi khabiira allah waxa uu yidhi tala saaro allaha nool ee aan dhimanayn ilaahayna ka nasah waxaan u qalmin oo mahadi ilaahay baana addoommadiisu waxay dembi galaan u cilmi badan oo og oo arkaaya marka atawakul waa arrinkaaga alle inaad u dhiibato adigoo waxa weeyaan asbaabta sharciga ana la imanaya ilaahay waxa uu tilmaamay waxyaabuhuu ku mutay in la caabudo oo isaga la tala saarto oo alladii khalaqa asamaawaati waalarda wamaa baynahumaa fii sittati ayaam uma stawaa cala alcarshi araxmaanu fas'al bihi khabiira waa ilaaha cirarka iyo dhulalka iyo inta udhaxaysaba isagu awooddiisa ku abuuray carshigiisana ka kor noqday istiwaaan yaliiqu bijalaali wajhi wa cadiimi sultaani sidii horey noo soo martay istawaa waa calaa wartafac waa kor noqday oo carshigu waa makhluuqaadka makhluuqa ugu weyn waana saqfulmakhluuqaat baa la idhaha makhluuqaadka oo dhan makhluuqa ugu sarreeya waa carshiga oo makhluuqaadka kaloo dhan buu saqaf oo kale u yahay siday samadu saqaf inoogu taho kale carshigaana waxaa kasii sarreeya makhluuqa kama sarreeye eh ilaaha khaaliqun baa ka sarreeya qaabka iyo sifada uga sarreeyeyna ilaahay isagaa garanaya oo kayfiyada innaka laynooma diran caqiidada ahlu sunnuhu waxa weeye waa ihbaatu lmacaani wa tafwiid lkayfiyaat waa macnaha sifada in la sugo culuwiga iyo saraynta ah kayfiyada iyo qaabkana ilaahay loo bandhigay isagaa ogo axad kale ma oge alraxmaanu fas'al bihi khabiira ilaaha raxmaankee naxariista ballaadhan weeyaan rabbi fas'al bihi khabiira haddaba isaga weydii waayo liannahu caalimun wa khabiirun bisifaati ilaahay sifaatkiisa sare isagaa u xogogaalsan oo cid walba uga ogaal badane isaga weydii oo warka alla ku siiyana ku kaaftoon oo ku qanac waxaa kaloo rabbi uu tilmaamay in marka gaaladii quraysheed iyo nimanka mushrikiinta la idhaa ilaahay u sujuuda ay odhanayaan waman raxmaan anasjudu limaa taamurunaa wazaadahum nufuura oo raxmaankaadna leedahay u sujuud waa ayo annagu garan mayno didmo iyo fogaanshaabay kasii qaadaan sujuudda la amraayo تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا الله وحو تلمامي إله وينادي سرية خير كي سبتي وربك تلمامها له إيا صفات كان وألها أودها إيا أمر كان إسكاله وإله سمد حدقها ووين كو أبوري وإله cadeedaa iftiimaysa iyo dayaxaa habeenka wax iftiiminaya labadaba ka samada ku abuuray waa rabbi jalla jalaaluh ilaahay waa ka habeenkiiyo maalintaa isweydaaranaya yeelee abuuray waxaanu u yeelay ruuxa waantoobaya wax qaadanaya ilaahay mahadinaya waxaa loogu qayday liman araada an yadakara aw araada shukuuran iyadoo habeenkiiyo maalinta dadkao dhan caam ahaan loogu soo rogay haddana waxaa loo gaar yeelay liman araada waayo cidda wakhtiga ka faa'iidaysatee ka fara qabsatay cidda wakhtigii ku intifaacday ee ilaahay ku caabuday dee waa mu'miniinta marka ka'annamaa cidda wakhtiga loo yeelayba waa iyaga waayo iyagaa kuwaan toobo wax ku qaatay laakiin dadka kale waxay ka dhigan tahay inaan wakhtiba soo marin waayo dee waxba kamay faa'iidinoo kumay intifaacin ilaahay tabaaraka wa tacaala wa cibaaduraxmaani laga bilaabo ilaa suuradda dhammaadkeeda wuxuu inoogu tilmaamay sifaatu cibaadi araxmaan addoommada raxmaanku tilmaamaha wanaagsanee ay leeyihiin idaafadan la yidhi wa cibaaduraxmaani ilaaha raxmaanka addoommadiisa dadkoo dhammi waa addoommo ilaahay laakiin cubuudiyadan waxaa la yidhaha waa cubuudiya khaasa walaysat cubuudiyatan caama cubuudiyada caamkii waxaa la yidhaha waa cubuudiyat rubuubiya waa cubuudiyada rabbinimada oo dadku inay ilaahay subxaanahu wa tacaala addoommo ugu yihiin xagga rubuubiyada oo uu arsaaqayo oo uu noolaynayo oo uu dilayo oo uu maamulayo oo isagu uu talinayo waa rubuubiyada eh taa waa laga simanyah gaal iyo islaamba waa cubuudiyat rubuubiya laakiin cubuudiyada khaaska ee mu'miniintu ay la gaarka yihiin waa cubuudiyat luluuhiya waa kuwa yacni ilaahay keligii caabuday ee addoomma ugu ah xagga uluuhiyada addoonnimada ee rabbi caabuday marka waa cibaaduraxmaani waa cibaadadii gaarka ahayd ee xagga uluuhiyada waa kuwa ilaahay caabuday ila xagga rubuubiyada waa laga siman yahay oo gaal iyo islaamba addoommadu waa cibaadullah maxay addoommo alle ku yihiin waayo isagaa u talinaya oo ku tasarufaya oo qof ilaahay xukumkiisa ka bixi kara oo odhan kara anuu goortaan doonaan dhimanayaa goortaan doonana waa noolaanayaa kuma jira adduunka gaal iyo islaam laakiin cubuudiyada xagga uluuhiyada dee kulligood addoommadu ilaahay may wada caabudine intii alla waafajiye mu'miniinta ahaydunbaa rabbi caabuday marka waa addoonnimadii gaarka ahayd marka addoommada gaarka ee ilaahay caabuday idaafadanna waa idaafatu tashriif oo waa sharfid iyo fadli ay dadka kala dheer yihiin ayaa ilaahay naftiisa ugu nisbeeye o ugu tiiriyeye addoommadaasi waa kuwa sifaadkan leh sifada ugu horeysaa waxa weeye aladiina yamshuuna cala alardi hawnan waa kuwa arlada korkeeda si xasiloonaan iyo deganaansho ku jirto yani dhulka korkiisa u soconaya ee aan kibirka iyo isqaadqaadku ku jirin ee deganaansho iyo edab iyo xishood iyo xasiloonaan arlada ku soconaya waayo ilaahay kibir iyo isqaadqaad waa inoo diiday oo walaa tamshi fi lardi maraxa inaka lan takhriqa alarda walan tabluga aljibaala tuula ilaahay waxau yihi dhulka korkiisa yacni kibir iyo isqaadqaad dartii ha la soconin oo adoo kibraya oo isqaadqaadaya arlada ha dul socon waayo cidhibta markaad dhulka dhigtana dhulka jeexi maysid oo hoos u daloolin maysid kor markaad isku qaadaysana buuraha dherarkooda gaadhi maysid marba haddaanad buurana gaadhayn oo dhulka hoosna aanad u jeexayn korna aanad u dhaafi karayn maxaabad isla qaadqaadi dee tartiib aayar iska tallaabso marka mashigooda iyo socodkoogu waa socodkaa degan ee xasiloonaanshaha iyo deganaanshuhu uu ku dheehan yahay waana ruuxu sidii alla u abuuree caadiga ahayd ee dhexdhexaadka ahayd inuu isaga socdo oo dee waa mashi iyo socod wasad oo dhexdhexaad ah oo waxaa la yidhaahdaa socodka fiicani waxa weeyi ka-an qofku dee sidii naftana aanu iska saarin oo sidii qofku ka cagaha aan u jiidin yacni waxa weeyaan isqaadqaad iyo orod iyo deg deg badanna aan u samayn ee wasadka ee dhexdhexaadka ah mashiga matluubka ah ee addoommada raxmaanka lagu sifeeyey hayinkii waa kaa wasadka ah en kaana xadgudubka aan aan ahayn iyo isqaadqaadka kan nafta uu qofku iska saaraya sidii wuxuu dee dhimanaya ama uu bukana aan ahayn dhexdhexaad inuu noqdo waidaa khaatabahum ljaahiluuna qaaluu salaaman waxa sifaadkooda ka mid a wax magaratadu markay la hadlaan aflagaada iyo afxumo ay ula soo yacni badheedhaan la qasan maayaan lana ficilkami maayaan waxay ku odhanayaan salaaman nabadgelyo way dhaafayaan macnaha salaaman waxaa looga jeedaa hadal ay dembigooda iyo ficilkooda kaga nabadgelayaan oo ama salaamun calaykum bay odhanayaan ama qaaluu salaaman nabaday nabaddaasi waa salaamulmutaaraka oo waa ka tegis ay ka tegayaan oo aanay la ficiltamayn oo qurunka iyo xumaanta aanay la qasanayn marka qofka yacni addoonka wanaagsan ee saalixii jaahilka lama qasto kelmaduu yidhaaba haddaad tidhaa shan baan ugu jawaabayaa dee la mid baad noqotay shaacirku waa kilaa idaa nataqa safiihu falaa tujibhu fa khayrun min ijaabatihi sukuutu wax magaratada iyo jaahilku hadduu yacni dhawaaquu hadalku yidhaahda ha u jawaabin waayo inaad u jawaabto waxa ka mudan inaad ka aamusto oonaad suuqiyo jabaqu odhan waxaa sifaadkooda ka mid ah waaladiina yabiituuna lirabbihim sujadan wa qiyaama addoommada raxmaanka sifaadkooda sare waxaa ka mid ah habeenkii waxay baryaan ilaahay iyagoo u taagan oo u sujuudsan wa qiyaamu lleyl waxaa lagu ammaanay muuminiinta iyo cibaaduraxmaan habeenkii inaanu waagu u baryin salaad la-aan oo faralka iyo salaada subax layskuma hayo oo dee qofka subax u dhaafo waa nin shaydaan dhagaha kaga kaadshay oo dee musiiba ku dhacdaye laakiin waxaa la leeyahay faralka iyaga waxaba u dheer habeenkii cibaaday kusoo jeedaan oo ilaahay tabaaraka wa tacaala aayaddii kale waa kii ku lahaa تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون dhinacoodu dhulka ayuu ka dheeraadaa muuminiinta oo makaanka iyo halkay jiifaan iyo furaashiyada dhinacoodu waa ka dheeraadaa habeenkii habeen oo dhan kuma raaxaystaane iyagoo jeceloo doonayay ka kacaan yadcuuna rabbahum khawfan wa tamaca rabbigood iyagoo caabudaya oo baryaya iyagoo cadaabkiisana ka cabsoonaya raxmaddiisana rajaynaya wa mima razaqnaahum yunfiquun waxaanu ku arsaaqnayna wax ka mid a bixinaya oo ku deeqaya waxaa kaloo lagu sifeeyey kaanuu qaliilan min alleyli maa yahjacuun wa bilasxaari hum yastakfiruun habeenkii in yaroo ka mid a ayay seexdaan yacni inta kale badanna cibaaday u taagan yihiin iyo qiyaam wakhtiga suxuurtiina siday habeen leyl ugu taagan yihiin qiyaam wakhtiga waa dhowaadkee waa berigu soo dhowaadana ilaahay bay dembi dhaaf weydiistaa sidii waxay hadda dembi kusoo jeedeen hadda xalay oo dhan cibaado iyo taacay kusoo jeedeen gunaanadkii iyo gebagabadiina waxay ku gebagabaynayaan dembi dhaaf maxay ka dembi dhaaf dalbayaan wixii gaboodfal ay galeen waayo waxay garanayaan caaw oo dhan hadday taagan yihiin marnaba xaqa uu ilaahay ka mudan yahay ma marin karaan oo uma gudi karaan marka iyagoo cibaado kusoo jeeday ayay haddana istikfaar ku khatimayaan salaada markaynu ka baxno waa ta sunnaha in la yidhaahdo astakfirullah astakfirullah astakfirullah ninkii maantao dhan carafo taagnaa waa ta aayadda qur-aankaa rabbi ku tilmaamay istikfaar iyo dembi dhaaf dalab in lagu khatimayo maxaa cibaadaadka sidaa u waaweyn gunaanadkooda iyo gabagabadooda istikfaar looga dhigay waayo addoonku inkastuu cibaado ku dadaalo xaqa ilaahay ma gudi karo marka kii cibaado u taagnaa hadduu istikfaarsanayo kii dambaabayna maxaad u malayn isagaa uga baahi badan inuu istikfaarta iyo towbada had iyo habeenba uu farabadiyo saxiixuljaamicana waxaa ku sugan xadiidka sahl ibnu sacad inuu nabigu yihi sala allahu alayhi wasalam waclam ana sharafa almu'mini qiyaamuhu billeyl waxaad ogaataa qofka mu'minka ah sharafkiis iyo qiimihiisu inuu yahay istaagidda uu habeenkii istaagay cibaado iyo taaca uu kaco marka qiyaamu leyl wax fudud ma aha ee waa arrin aada iyo aada u fadli badan waxaa kaloo sifaadkooda ka mid ah waladiina yaquuluuna rabbana srif cannaa cadaaba jahannama ina cadaabaha kaana garaama waxaasoo khayra iyagoo samaynaya haddana ismay dhigan oo ismay aaminin oo may odhan waad nabadgelaysaane wadnahay farta ku hayaan oo cadaabkay ka cabsoonayaan oo ilaahay bay weydiisanayaan cadaabka jahannamo inuu ka badbaadiyo waxaa kaloo sifaadkooda ka mid ah waladiina idaa anfaquu lam yusrifuu walam yaqturuu wa kaana bayna dalika qawaama waa kuwa markay wax bixinayaan ee dadka nafaqadoodu ay ku waajibtay ubadkooda iyo ehelkooda iyo ooridooda markay wax siinayaan ay nafaqaynayaan ama ay masruufayaan mana ku xadgudbaan oo xoolaha ma daadaadiyaan mana ku cidhiidhiyaan oo kifaayadii iyo wixii ku filaa kama dhimaan laakiin labadaasay u dhaxeeyaan waa dhexdhexaadoo wixii ku filanna kama yareeyaan wax ka fara badan oo baytimaal oo ay daadaadinayaanna ma sameeyaan halkaana waxaa laga qaadanayaa dee xataa hadduu alla wax ku siiyood hanti iyo xoolo leedahay xoolaha daadaadin zakaa lagaa rabaa oo sadaqaa lagaa rabaa oo waxbixin baa lagaa rabaa oo masaalixdii iyo danaha guud baa lagaa rabaa marka ha odhan waxbaan haystaayo dee xoolo israaf oo xadguduba ha bixinin hana ku cidhiidhiin laakiin dhexdhexaad waxaa kaloo sifaadkooda ka mid a waladiina laa yadcuuna maca allahi ilaahan aakhara walaa yaqtuluuna annafsa alatii xarama allahu ilaa bilxaqi walaa yaznuun saddexdaa sifaba way iska ilaaliyaan oo shaqo kuma leh ilaahay cid kale lama caabudaan oo tawxiidkay ku toosan yihiin naf aan loo bannayn dilkeedana ma dilaan oo nafaha la dhowray way ka nabad galaan oo dil ma galaan mana zinaystaan cidda arrintaa samaysana cuquubay la kulmaysaa cadaabkana waa loo labilaabaya iyagoo dullaysan daalika ismu ishaaruhu wuxuu u noqonayaa saddexda arrimood ee shirkiga iyo qatliga iyo zinada haddana waa mufrad laakiin saynu hore usoo tilmaanay ismu ishaaruhu wuxuu ugu noqdaa waxa lasoo sheego madkuurnimo oo kaa la soo sheegay marka kaa la soo sheegay ee madkuurnimada loogu celiyey mufrad buu noqon karaa musanuu noqon karaa majmuuc buu noqon karaa iminka saddexda arrimoodba daalika madkuurnimay ugu noqon kaa la soo sheegay muhaananna jamalku waxa uu ku tilmaamayaa futuuxaatulilaahiy uu odhanaya ay daliilan muxtaqaran jaamican lilcadaabi aljismaani waalruuxaani waxaa loo libinlaabayaa cadaabka isagoo dullaysan oo la xaqiray oo kulmiyey cadaabkii jidh ahaaneed iyo naf ahaaneedba oo jismi ahaanna waa loo cadaabayaa oo dee cadaab noocyadiisa kala duwan baa jidhkiisa la marinayaa ruux ahaan iyo nafsiyanna waa loo cadaabayaayo bahdilaadda iyo hanjabaadda iyo goodigu yacni qofka in la uleeyo waxa kaga daran in la bahdilo oo niyadda iyo qalbiga iyo mooralka laga dilo marka iyaga labadiiba naf iyo jidh ahaan iyo ruux ahaanba waa loo dulaynayaa xisana wa macnaa waxaa laga soo reebay ilaa man taaba wa aamana wa camila camalan saalixan fa ulaa'ika yubadilu llahu sayi'aatihim xasanaatin wa kaana allahu gafuuran raxiima cidda toobad keenta mooyaane halkan oo kale ilaa man taaba alxaafid ibnu kaiir calayhi raxmat ullah tafsiirkiisa waxa uu ku yidhi wa fii dalika dalaalat calaa sixati towbati alqaatili walaa tacaaruda bayna hadihi wa aayat nisa aayaddan ilaa man taaba waxay daliil u tahay buu yidhi qofkii gacanku dhiiglihii dilka geystay hadduu toobad keeno towbadu inay ka ansaxayso iskamana hor imanayaan buu yidhi aayaddan ilaa man taaba iyo aayaddii suuratu nisaa ee goodiga iyo waciidka adagi ku soo arooray waman yaqtul mu'mina mutacamidan fajazaauhu jahannamu khaalidan fiiha ilaa aakhiriha waxa uu sheekhu yidhi faina hadihi wain kaanat madaniya ilaa anaha mulaqatn fatuxmalu calaa man lam yatub wuxuu yidhi aayadda suuratu nisaa madaniyaba ha ahaatee oo waa aayad madaniyahe laakiin waa mutlaqoo waa la sii daayo lama qaydin oo waxaa lagu xambaarayaa qofkaan toobad keenin kii aan taa'ibka ahayn ayaa aayadda suuratu nisa lagu xambaarayaa baa uu yidhi ibnu kaiir lianna haadihi muqayadatun bitawba waayo aayaddan waxaa lagu qayday towbad oo dee cidda dil samaysa ama zino samaysa ama waxa weeyaan shirki ku dhacda yacni cadaab bay gelaysaa ilaa man taaba saddexdaba istitnuu wuu ku dhacayaa marka towbad bay ku qaydantaho qofka toobad keenaa dee cadaabkii iyo cuquubadii waa ka badbaadaya uma qaala tacaala dabeed alla waxa uu yihi aayaddan uu soo arooriyey ibnu kaiir ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ilaahay ma dhaafo in loo shariik yeelo shirki lagu dhinto wixiisa ka soo hadhay wuu u dhaafaa cidda uu doono marka maadaama qatliguna kufri aan u ahayna min kabaa'iri dunuub u ahaa kabaa'irtuna ay taxta almashii'a ahayd shirkina aanay gaadhsiisnayn oo dee qofkii haddaanu xalaashan dilka ku gaaloobi maayo hadduu xalaashaduunbuu ku gaaloobayaa hadduu markaa gaaloobana dee naarta wuxuu ugu waarayaa kufriga marka wuxuu yidhi aayaddaasina waxay tilmaamaysaa dee qatligii inaanu shirki ahayn oo markaa laga dhaafayo waxau ihi waqad habatat isunatu saxiixatu can rasuuli illah sala allahu calayhi wasalama bisixati towbati alqaatil kama dukira muqarara min qisat aladii qatla miata rajuli uma taaba faqabila allahu towbatah wagayri dalika min alaxaadiid wuxuu yihi sunnada saxiixiina way ku sugnaatay qofka wax dilay towbadiisu inay ansax tahay sida lagu sheegay qisadii ninkii boqolka nin dilayba ee haddana toobad keenay towbadana alla uu ka aqbalay marka ibnu kaiir halkaa wuxuu ka istinbaatay in towbatulqaatil ay ansaxayso waayo ilaa man taaba saddexdaba way ku dhacsaa istidnuhu oo qatligii iyo shirkigii iyo zinadiiba lamana kala saarin fa ulaaika yubadilu llaahu sayi'aatihim xasanaadna waxau yihi ibnu kaiir laba qowl bay culimmadu ku leeyihin oo qowlka koobaad waxa weeye annahum badeluu makaana camali sayi'aati bicamali alxasanaat meeshii ay xumaanta ka samaynayeen wanaag samayn bay ku bedeleen baa loo jeedaa oo halkay beenta ka sheegayeen runbay sheegeen halkay khiyaanada ka samaynayeen ammaanadii bay ku sifoobeen halkay shirkiga kaga jireen tawxiid bay ku bedeleen marka waxaa looga jeedaa yubadilu llaahu sayi'aatihim xasanaat meel alla meeshay xumaan ka samaynayeen wanaag ay sameeyaan bay ku bedeleen oo camal wanaag bay u rogeen camalkii xumaa qowlka labaadna waxa weeyaan buu yidhi ibnu kaiir ana tilka sayi'aati almaadiyati tanqalibu binafsi tawbati nasuux xasanaatin in xumaanahay sameeyeenee hore laftoodu towbada nasuuxee saafigaa sababteeda wanaag ay isugu rogayso oo xumihii laftiisii wanaag loo bedelayo wuxuu yidhi wamaa daaka ila liannahu kulamaa tadakara maa madaa nadima wastarjac wastagfar fayanqalibu danbu taacatan bihada alictibaar intaha wuxuu yihi waayo qofkii dembaabay markastuu dembigii xasuusto wuu ka murugoonayaa waanu ka qoomamoonayaa waanu ka toobad keenayaa dabadeed dembigii taaco ayuu isku rogayaa sidaa marka loo eego waxaa kale oo ka mid a sifaatka cibaad araxmaan waladiina laa yashhaduuna azuura waa kuwa aan beenta iyo baadilka goobahooda xaadirin yacni waxau azuur ku fasirayaa maxalligu alkadiba walbaatil yacni beenta iyo baatilka goobta lagu hayo ma xaadiraan waa caam wax alla wixii baatil iyo been ah goobta lagu hayo marka azuurna waa mawaadic azuur meelaha lagu hayo ibnu cabbaas iyo keyrkiina waxay ku fasireen azuur in looga jeedo acyaad almushrikiin ciidaha iyo dabaaldegyada ay gaaladu samaystaan kama qayb galaan sheikhulislaam waxau yidhi haddaanay xaadirin samaynteeda iyo ficilkeedana hadalkeedaba daa marka mana xaadiraan mana sameeyaan waxay gaaladu samayso xilliga ay dabaal degayaan wa idaa maruu bilagwi maruu kiraaman hadday xaaraanta ka dheeraadeen laqwiga iyo waxaan faa'iidada lahaynna way ka dheeraadaan oo iskaba dhaaf xaaraane xataa waxa aan dee xaaraan iyo dembiba ahayne iska laqwiga faa'iida la-aanta ah markay soo maraan kuma baydhaana way isaga dheeraadaan waidaa maruu bilagwi maruu kiraama waxaa kaloo sifaadkooda ka mid ah waladiina idaa dukiruu biaayaati rabbihim lam yakhiruu calayha suman wa cumyaana waa kuwa ilaahay aayaadkiisa marka lagu waaniyo aan ku duldhicin iyagoo dhagalo indhala waxaa looga jeedaa yacni aayaadka alle marka lagu waaniyo ee lagu dul akriyo ma yacni ma dhagaystaan aayaadkaa iyagoon waxba ku intifaacayn oon waxba ku qaadanayn oon ku waantoobayn oo waxa dhagala-aan lagu tilmaamay iyo indhala-aan qofka dhegihii uu ku maqlay aayaadka aan dee ku dhaqmin aan ku intifaacin ama indhihii uu xaqa ku arkay aan ku raacinin xaqii ku qaadan wuxuu ka dhigan yahay nin indhalow dhagala sababtuna waxa ay tahay xubnaha iyo jawaarixda alla ku siiyey haddaad ku intifaaci weydood wax ku qaadan weydo waxaad ka dhig adiga iyo ka aan lahaynba isku mid baa tihiin oo dee wax munaafacaada kamaad kororhsan oo dee gaaladiiyo munaafiqiintaba waa tala yidhi summun bukmun cumyun fahum laa yarjicuun waa dhagalaayihiin oo aflaayihiin oo indhalaayihiin oo gaalnimada ka soo noqon maayaan marka waxa iyaga ka duwan kuwa mu'miniintii aayaadka rabbi markay maqlaan waxay dhagaysanayaan iyagoo kuwaan toobaya oo ku intifaacaya waxay arkayaan iyagoo xaqay arkeen raacaya oon ka baydhayn oo ku toosnaanaya oo qaadanaya waxaa kaloo sifaadkooda ka mid ah waladiina yaquuluuna rabbanaa hab lanaa min aswaajina wa duriyaatina qurata acyunin wajcalnaa lilmuttaqiina imaama waxay ku ducaysanayaan ilaahow ubadkaygiiyo ooridayada indhaqabowsi naga sii kuwo lagu indhaqabowsado oo aan laga nixin oo aan la karaahiyeysan macnaha waxay u jeedaan sidaanu annaku u toosannaheenu u hagaagsannahay ilaahow ubadkana noogu hagaaji si aanu ugu indhaqabowsanno ilan waalidka saalixee wanaagsani wuxuu ku indhaqabowsadaa ilmihiisu markuu saalix noqdo haddii kale dee murugo iyo qoomamo mooyaane indhaqabowsi meesha uma yaallo wajcalnaa lilmuttaqiina imaaman ay a'imatan fi lkhayr mutaqiintana waxaad nooga yeeshaa kuwo hormoodo khayrka lagaga daydo intaasoo sifo markii lagu soo tilmaamay cibaaduraxmaan ayaa gunaanadkii iyo gebagabadii alla wuxuu yidhi ulaa'ika yujzawna alghurfata bimaa sabaruu wa yulaqawna fiiha taxiyatan wa salaama kuwa sifaadkaa laga helay guryo dhaadheer iyo daaro waaweyn oo janno ku yaallaa lagu abaalmarinayaa sabirkay sabreen baana u sababa ee ay dembiga ka sabreen iyo macaasida ee ay daacaadka ku sabreen iyo cibaadaadka ee ay mixanka iyo masaa'ibka adduunye ku sabreen waxaana lala kulminayaa salaan iyo badbaado oo ilaahay tabaaraka wa tacaala ayaa salaamaya oo nabadgelyo korkooda yeelaya salaamun qawla min rabbi raxiim malaa'igtaa salaamaysa waalmalaa'ikatu yadkhuluuna calayhi min kulli baab salaamun calaykum bimaa sabartum fa nicma cuqba daar iyagaa dhexdooda isa salaamaya taxiyatuhum yowma yalqawnahu salaam khaalidiina fiiha xasunat mustaqaran wa muqaama waxa uga muhiimsan jannada inay galeen oy kaga faraxti badan yihiin khaalidiina fiiha alkhuluud waaritaanka waayo libin lagaaga dambeeya ama lagaa qaadayaa libin iyo guul ma aha marka guusha qiimaheeda waxa qurxiyey way ku waarayaan oo laa yabquuna canhaa xiwala iyaguna meel kale uga diga rogan maayaan ilaahayna ka saari maayo waa ku sugayaa oo waa u daynayaa waxaa lagu gebagabeeyey qul maa yacba'u bikum rabbii lowlaa ducaa'ukum ilaahay idiin aaba yeeli maayo dan iyo muraad idinkamaloo ilaahay agtiisa qiime kama lihidin lowlaa ducaa'ukum haddaanay cibaadadiinnu jirin alle aad caabudaysaan oo ducadu waa bimacna alcibaada oo waxaad qiime ku leedihiin cibaadadaad alle caabudaysaan haddii kale laa yubaali illaahu bikum ilaahay idiin aaba yeeli maayo fii ayi waadin taalikuun meel alle meelaad ku halaagsamaysaan iyo meelaad ku baaba'asaan ilaahay waxa weeyaan idiin aaba yeeli maayo ama lowlaa ducaa'ukum haddaanay jiri lahayn baryadaad alla baryaysaan marka shadaa'idda ee uu idinka faydayo waayo dee faidaa rakibuu fi lfulki dacaw allaha mukhlisiina lahu diin falamaa najaahum ila alberi idaa hum yushrikuun ilaahay baa aayaad badan inooga warramay mar alla marka ay waxa weeyaan doonyaha fuulaan ee badaha mawjadu ay ku kacaan ilaahay keligii bay baryaan waayo waxay garanayaan halkaa ilaahay mooye cid kale waxba kuma badbaadiso mar alla markay soo badbaadaanay berrigii yimaadaanna halkoodii bay ka miisayaan shirkigiiyo xumaha marka waxaa loo jeedaa haddaanay jiri lahayn baryadaad baryaysaan xilliga shiddada iyo adaygu idin haysto oo alla aanu idinka fayday ama lowlaa ducaa'ukum yacni haddaanay jiri lahayn waxa weeyaan yeedhista ilaahay idinka idinku yeedhayo iimaanka iyo daacada marka ducadu waa masder oo marna waa masdarun mudaafun lifaacilihi marna waa masdarun mudaafun limafcuulihi alla waxau ihi faqad kadabtum fasawfa yakuunu lizaaman alla ilahe waa beeniseen beenintaa cuquubada ka dhalatayna way idinku dhacaysaa iyadoo idinku dheggan oon marna idinka foqayn oo laasim idinku noqonaysa waayo lizaaman waa masder ismi faacil lagu awilayo ay laaziman lakum iyadoo cadaabkaasi idin laazimayo oo marna aanu idinka zuulay allah waxau ihi wahuwa rabbi aladii allaha weeyi maraja diray albaxrayni labada badood haadaakani cadbun mid macaan weeyi kaasoo furaatun aada u macaan wa haadaakana milxun waa mid dhanaan oo ujaajun qadhaadh ah wajacala waxa uu yeelay rabbi baynahumaa labada badood dhexdooda barzakhaa teed ayuu yeelay iyo wa xijran mancin maxjuuran la manciyey oo midna ka kale uma tallaabayo macaanka iyo dhanaanka wa huwa rabbi aladii allaha weeyi khalaqa abuuray min almaa'i biyaa xaggooda waa manide basharaa bani aadam ka abuuray fa jacalahu aadamigaa alle biyaha ka abuuray wuxuu ka yeelay nasaban ay dawii nasabin yuntasabu ilayhim kuwa nasab u saaxiibahoo rag ah oo lagu abtirsaduu ka yeelay wa sihiran wa dawaati sihirin iyo kuwo xididnimo u saaxiibahoo lagu wada xidido ayaa alla u ka yeelay waxay la mid tahay aayaddii kale alla uu yidhi fajacala minhu zawjayni addakara waalunhaa biyaha waxa uu ka yeelay lamaanihii labka iyo dhadiga ilaa nasaban wa sihiran waa ay dakara wa unhaa unbay u dhiganta labkii oo kii lagu abtirsanayey ah iyo dhadigii oo kii lagu wada xididayey ah wa kaana rabbuka rabbigaa waxau aaday nebi moxamedow qadiiraa kii awood badanee wax walba awooda oo biyaha keliya ayaa labada noocba alla uu ka abuuray iyagoo isku mid ah wayacbuduuna waxay caabudayaan kuwani gaaladii min duuni illaah ilaahay sokadii waxay caabudayaan maa shay laa yanfacuhum aan waxba u tarayn hadday caabudaan walaa yaduruhum oo aan dhibayna hadday cibaadadooda iska daayaan wa kaana alkaafiru gaalkuna wuxuu ahaaday dahiiran ay muciinan lishaytaan mid shaydaanka ugu kaalmaynaya calaa rabbihi calaa macsiyati rabbi rabbigii macsiyadiisa ayaa shaydaanka ugu gacan siinaya gaalku allah waxau ihi wamaa arsalnaaka nebi muxamedow kuumaanaan soo dirin ilaa mubashiran ay ilaa xaala kawnika mubashiraa xaal aad tahay mid bushaaraynaya mooye wax kale kuumaanaan soo dirin wanadiiran waxaala kawnika nadiiran iyo xaal aad tahay mid dadka u digaya oo mu'miniintana janno ugu bushaaraynaya gaaladana cadaabku cabsi gelinaya qul waxaad tidhaha nebi allow maa as'alikum idinku weydiisan maayo calayhi ee calaa tabliiqi arisaala risaalada gaadhsiinteeda idinku weydiisan maayo min ajrin ay ajraa wax mushqaayada ilaa man shaaa laakiin ha yeeshee man shaaa ruuxa doona an yattakhida inuu yeesho ilaa rabbihi rabbigii xaggiisa inuu yeesho sabiilaa waddo uu ku gaadho oo ilaahay dartii uu wax ugu bixiyo qofka doona inuu samaystaahe dee falyafcal ha sameeyo oo zakada waajibka ana ha iska bixiyo sadaqada sunnada ana ha bixiyo abaalkiiyo ajarka ka dhashana isagaa u aayo midhaheeda guranaya laakiin aniga waxba iigu tari maayo waxna idinkama doonayo watawakkal tala saara nebi muxamedow cala alxayi allaha nool korkiisa tala saaro alladii allahaasoo laa yamuutu aan dhimanayn wasabbix ilaahay nasahoo xumaan oo dhan ka beriyeel bixamdihi mutalabisan bixamdih adoo mahadniqiisa ku dheehan oo tasbiixda iyo taxmiidda israaci subxaana allahi walxamdu lilaahi da wa kafaa bihi ay billaah ilaahay baa ku filan khabiiran mid xoogaal oo og bidunuubi cibaadi addoommadiisa dembiyadooda mid og ilaahay baa kuugu filan alladii allahaasoo khalaqa abuuray asamaawaati samooyinka iyo waalarda arladaba iyo wamaa baynahumaa inta udhaxaysa fii sittati ayaamin maalme lixa ku abuuray uma stawaa dabeed ka kor noqday cala alcarshi carshigiisa ka sarreeyey alraxmaanu huwa ilaaha carshiga ka sarreeya alraxmaanu waa ka naxariista ballaadhan leh efas'al weydii khabiiran mid og bihi ay bilcarshi carshiga xogogaal oo og weydii ama fas'al waxaad weydiisaa bihi ay canhu carshigaa waxaad weydiisaa iyo ilaahay abuurista uu sidaa wax u abuuray iyo arrimaha lasoo xusay waxaad weydiisaa khabiiran mid xogogaal oo og waa rabbi tabaaraka wa tacaala walaa yunabi'uka mithlu khabiir ilaaha xogogaalkii siduu kuugu warramana cid kuugu warrami karta heli mayse wa idaa qiila marka lagu yidhaahdo lahum iyaga kuwan mushrikiintan ree maka usjuduu u sujuuda liraxmaan ilaaha raxmaanka u sujuuda marka lagu yidhaahdo qaaluu waxay odhanayaan waman raxmaanu oo raxmaanku muxuu yahay anasjudu ma waxaanu u sujuudnaa limaa ta'murunaa ay liamrig ma amarkaadna amraysa dartii baan u sujuudnaa ama limaa ta'murunaa maka aadna amraysa inaanu u sujuudno ayaanu u sujuudnaa wazaadahum wuxuu u kordhiyaa kuwa gaalada ah yacnii qowlkaa lagu yidhi sujuuda wuxuu u kordhinayaa nufuuran didmo ay ka sii didaan oo ay sii fogaadaan waa min aayaadka waxay ka mid tahay sujuudu tilaawada lagu sujuudo allah waxau ihi tabaaraka waxaa khayrkiisu batay alladii allaha jacala yeelay fi samaa samada dhexdeeda buruujan xidiga waawen yeelay oo wajacala yeelay fiihaa samada dhexdeeda siraajan cadeed yeelay wa qamaran iyo dayax dayaxaasoo muniiran ifaya waxna iftiiminaya wa huwa rabbi alladii allaha weeyi jacala yeelay alleyla habeenka iyo wanahaara maalinta ka yeelay khilfatan kuwa istaba marayo isweydaaranayoo kolba mid u soo gelayo liman mid ayaana alla u yeelay habeenkiiyo maalinta kaasoo araada doona an yadakara inuu waantoobu alla xasuustuu caabudo aw araada ama doona shukuuran mahadnaq ilaahay nicmooyinka uu u galay inuu ugu mahadnaqa ka doona ee dee soon iyo salaad iyo cibaado ku camiraya habeenkiiyo maalintii ilan waa mahadnaqe alla waxau ihi wacibaaduraxmaani ilaaha raxmaanka ee naxariista ballaadhan addoommadiisu alladiina waa kuwa yamshuuna soconaya cala alardi arlada korkeeda hawnan xaalayin kuwa xasloon oo degan waidaa khaatabahum ljaahiluuna wax magaratadu markay la hadlaanna qaaluu waxay odhanayaan salaaman nabaday waa salaamu lmutaaraka oo way isaga dhaqaaqayaano la ficiltami maayaan waaladiina waa kuwa yabiituuna baryaya sujadan xaala ayin kuwa sujuudsan iyo wa qiyaaman xaala ayin kuwa taagan oo lirabbihim rabbigoodu sujuudsan oo u taagan waaladiina waa kuwa yaquuluuna odhanaya rabbanaa rabbigayow isrif naga leexi cannaa annaka cadaaba jahannama jahannama cadaabkeeda naga leexi waayo ina cadaabaha jahannama cadaabkeedu kaana waxa uu ahaaday gharaaman ay laasiman lisaaxibih saaxiibkiisa uu ku dhaco mid laasimayoon meelna uga kacayn oo daa'ima innahaa jahannami saa'at waa xumaatay hiya jahannami mustaqaran meel lagu sugnaado iyadaa u xumaatay iyo wa muqaaman meel lagu nagaadaba waaladiina waa kuwa idaa anfaquu markay wax bixiyaan ee ay wax masruufayaan lam yusrifuu aan ku xadgudbin waxbixinta oon xoolaha daadaadin walam yaqturuu aan kuna cidhiidhiin oo wa kaana u ahaaday huwa infaaqooda iyo waxbixintoodu qawaaman ay wasadan mid u dhaxaysa bayna daalika kaa la soo sheegay u dhaxeeya oo bayna alisraafi waaliqtaari yacnii xadgudbidda iyo cidhiidhinta ayay u dhaxaysaa oo waa dhexdhexaad wa khayru lumuuri awsatuhaa waaladiina waa kuwa laa yadcuuna aan caabudayn maca allaahi alla la jirkiisa ilaahan macbuud aakhara kale oo walaa yaqtuluuna aan dilayn annafsa naftii aan dilayn allatii naftaasoo xarama allaahu alla uu xarimay ay qatlahaa dilkeeda ilaa bilxaq xaq in lagu dila mooyaane oo dee naftii naf loo goynayo ama qofkii isagoo reerle waxa weeyaan gogoldhaaf sameeyey ama qofkii ridoobee diinta ka baxay waxyaabihii dhiigga bannaynayey wixii kale yacni ciddii kale dhiiggooda la dhowray gaal iyo islaamba in la dhowro weeyi oo mu'minkaa ugu horeeya oo waxaa ka mida mucaahadkii gaalkii ballanta ku jiray musta'mankii magantaabaa ka mid a dimmigii islaamka ku hoos noolaa ee waxa weeyaan la ilaalinayaa ka mid ah walaa yazinuuna mana zinaystaan waman yafcal axadka sameeya daalika madkuurkaa la soo sheegay yalqa waxa uu la kulmayaa ahaaman cuquuba iyo waxa weeyaan cadaab yudaacaf waa loo libinlaabayaa lahu isaga alcadaabu cadaabka waa loo libinlaabayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaame wayaklid waanu ku waarayaa fiihi cadaabka dhexdiisa muhaanan xaalu yahay mid la duleeyey ilaa man mid mooyaane kaasoo taaba toobad keenay oo aamana rumeeyey oo camila sameeyey camalan camal sameeyey camalkaasoo saalixan wanaagsan fa ulaa'ika kuwaasi yubadilu allah ilaahay waxa uu ku bedelayaa sayi'aatihim xumaanahoodii xasanaatin wanaagiyu rabbi u bedelayaa wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday ghafuuran kii dembi dhaafis badan raxiiman ee addoommadiisa u naxariista waman taaba ruuxa toobadkeena oo camila sameeya camalan camal camalkaasoo saalixan wanaagsan fa innahu isagu yatuubu ila allah yacni camalanta weynu usoo qadaro waa maxduuf taqdiiruhu camalan fa innahu axadkaasi yatuubu ila allah ilaahay xaggiisa ayuu usoo noqonayaa mataaba noqosho waaladiina waa kuwa addoommada raxmaanku laa yashhaduuna aan xaadirayn azuura ay mawaadica azuur meelaha beenta iyo baadilka lagu hayo oo wax alla wixii xun oo dhan dee caan bay ku tahay acyaadulmushrikiinna waa lagu fasiro waa qaybun ka mida dee beenta iyo baadilka ama shahaadatu zuurkaba ku fasiro waaladiina waa kuwa laa yashhaduuna aan ka markhaati kacayn azuura ay shahaadata azuur markhaatiga beentaa waa kuwa aan furin waidaa maruu marka ay soo maraan bilagwi hadalka deelqaafkeen macnaha iyo faa'iidada lahayn meesha laqwiga lagu haya markay soo maraanna maruu way maraan kiraaman ay mukrimiina anfusahum cani alkhawdi macahum sida jamaaludiin alqaasimi maxaasinu taawiilka uu ku tilmaamayo waxay soo maraan iyagoo nafahooda ka sharfaya oo ka karaamaynaya waxaa laqwigaa inay ku baydhaan oy wax ka dayaan waaladiina waa kuwa idaa dukiruu marka lagu waaniyo biaayaati rabbihim rabbigooda aayaadkiisa lam yakhiruu aan ku dhicin calayha aayaadkaa korkooda summan xaala ayin kuwa dhagala wa cumyaanan iyo xaala ayin kuwa indhala bal kharuu saamiciina naadiriina muntaficiina aayaadka marka lagu dul akhriya waxay ku dhacaan mu'miniintu waa cibaaduraxmaanke iyagoo maqlaya maqal ay ku intifaacaan iyagoo arkaya arag ay qaadanayaan waxay arkeen iyagoo ku intifaacay oo ku waantoobay ayay ku dhacayaan waaladiina waa kuwa yaquuluuna odhanaya rabbanaa rabbigayow habna siilanaa annaka min aswaajinaa haweenkayaga xaggooda naga sii iyo waduriyaatina carruurtayada qurata acyunin indhaqabowsi naga sii oo macnaha kuwa dee ku adeecayo markaanu aragno aanu ku indha doogsanno ilaahw ubadkiiyo oorida nooga dhig ubadkoodiiyo ooridooda ayay u ducaynayaan wajcalnaa allahayow naga yeel lilmuttaqiina kuwa alla ka baqana waxaad nooga yeeshaa imaaman ay aima oo maxaasinu ta'wiilka jamaaludiin alqaasimi wuxuu ka odhanayaa imaaman ay aimatan iktafaa bilwaaxidi lidalaalatihi cala aljinsi yacni waxaa looga jeedaa imaaman aima mufradka wuxuu ugu kaaftoomay wuxuu tusinayaa jinsigii oo dhan sida jinsul insaan oo kale marka imaaman ay aima kuwa lagaga dayda khayrka allah yow mutaqiinta nooga yeel ulaa'ika kuwaasi sifaadka cibaaduraxmaanka laga helay yujsawna waxaa lagu abaalmarinayaa alghurfa guryo dhaadheer oo janno ayaa lagu abaalmarinayaa bimaa sabaruu bisababi sabrihim sabirkay sabreen sababtiisaana loogu abaalmarinayaa wa yulaqawna waxaana lagula kulminayaa fiiha jannada dhexdeeda taxiyatan salaan iyo wa salaaman nabadgelyo salaan iyo taxiyo ayaa lagula kulminayaa waa isku mide khaalidiina xaalaa yihiin kuwii ku waaraya fiihaa guryaha dhaadheer dhexdooda xasunad gurafkaa iyo guryaha dhaadheer waa wanaagsanaadeen hiya guryahaasi mustaqaran xagga makaanu sugnaanshaha iyo wa muqaaman xagga makaanu nagaadiga meel lagu nagaado ama lagu sugnaado iyagaa ugu wanaagsanaaday qul waxaad ku tidhaha nebi allow maa yacbow idin aabba yeeli maayo bikum idinka rabbii rabbigay lowlaa ducaa'ukum cibaadadiinu haddii aanay jiri lahayn haddaydaan ilaahay caabudin oo idaan ka cabsoon dee ilaahay dan iyo muraad idinkamaloo idiin aaba yeeli maayo waayo qiima ma lihidin faqad kadabtum xaqii waad beeniseen fasawfa yakuunu wuxuu ahaan doonaa huwa cadaabka beenintaa ka dhashaa lisaaman ay laaziman mid idin laazima oo idin daa'iman marna laydinka goyn wallahu aclam